بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله دمان dadka halkan igu soo dhaweeya saaxiibadayda asxaabtayda iyo dawladayda aad iyo aad baan ugu mahad celay ugu mahad celinaya ugu mahad naqaya soo dhaweyntooda runtii waan ku faraxsanay inaan dalkaygii dib ugu soo noqday aan shaqo ku maqnaa muddo bila baan iminka shaqo bil aan filayana wax habeen ama laba la-dahay baan shaqo ku maqnaa sida ka horeysaan waxaa safarkii turki aan u baxnay oo ka bilaabmay ethoobia waxa weeye trainingkii aan kusii qaadanaynay turkina u gudubnay wada hadalladii somalilan iyo soomaaliya oon waxba idinku seeganayn ee xogtii aan kusoo gudbinay saxaafadda sidoo kale mas-uuliyiintii ee walaalaha ahaa ee la socday ay halka dalka yimaadeen oo ka warrameen oo ka warbixiyeen waxaan filaya inaan waxba idinku seeganayn cumuuman wada hadallada somalilan iyo soomaaliya markii shanaad bay ahayd waxaana u ahayd guul somalilan qodobadii laga gaadhay shanta jeerbana waxaan aaminsanahay inay somalilan ku gacan sarraysay guulla aanu ka soo hoynay laakiinse way soconayaan waktina way qaadanayaan ilaa aanu gaadhno himilada dadkaygii wuxuu doonayana insha allahu tacaala uga soo dhaqaaqi mayno sideedaanu insha allahu tacaala wadayna taa dabadeed waxaan u gudubnay safarkii madaxweynaha aan kaga biiray france aniga iyo wasiirka khaarijigu safarkaasoo runtii safar aada u qiimo badan ahaa madaxweynuhu la kulmayey dowladda faransiiska wasiirka khaarijigu uu qaabilay sidoo kale senadku qaabilay sidoo kale meelo badan oo muhiim ay ka mid ahaayeen hay-adda u qaabilsan deeqaha ay qaabileen madaxweynaha iyo wafdigiisii kala duwanaa taas waxay runtii dhalisay jawi fiican oo ka abuurmay innaga iyo dowladda faransiiska oo aad dowlad xoog badan oo kana mida dowladaha waaweyn iyo shanta security councilka ee dunida ku horkaaca la yidhahdo way ku horkaacaa ilahay baa dunida iska leh waxa weeye kuwa noocaasa ka mid ah marka guul bay u ahayd somalilan inay dowladda noocaasa xidhiir iyo cilaaqaad siyaasadeed la yeelato waanu ku faraxsanahay runtii maxsuulkii ka soo baxay ee ahaa in laga sii wada shaqeeyo sidoo kalena insha allahu tacaala maaha markii markii yani u dambeysay markii koowaad beed waxaan rajaynaya insha allahu tacala xilkaas inuu sii xoogaysto waxaan rajaynayaa wixii dhaafisan wasiirka khaarijiga iyo madaxweynuhu way ka warbixiyeen oo intaa dhaafi maayo waxaa ka mid ahaa investors ama dad waxa weeye doonayay danaynayay dalkeena gaar ahaan danaynayay dekada berbera oo shirkadda polare ay ka mid ahayd oo shirkadaha caan ku ah dekadaha oo ka soo shaqaysay sidoo kalena dekadeenna xiisaynaysay ma jirin wax lala gaadhay laakiinse waxay ka mid yihiin dadka dadka doonaya dalkeena danaynaya dekada berberina waa waxa ugu qiimaha badan aynu haysanno hore aanan loo yiri oo u yidhaahdeen odayaashii xilligaa joogay berberi wax lagu qaada ka weyn berberi wax nagu qiimo yar maaha waa wax qaranku leeyahay oo muhiimad leh waxaanay noqon doontaa insha allahu tacaala negotiation iyo wadahadal cid kastoo danaynaysa berberina way u baahan tahay in la horumariyo si ay u noqoto world class facility dalkeenna anfaca dunidana la tartama dekedaa la midka ah safarkii intaa dabadeed waxaan u gudbayay safar private oo aan ku tegey kolona kulmay jaaliyadda germany ku tegey ee germany kadibna waxaan ku soo biiray madaxweynaha iyo shirkii uu ku qabtay habeen hore liverpool oo si fiican oo qiimo badan jaaliyaddu ugu soo dhoweeyeen safarkaygii maantana halkaan maraya aad baan ugu faraxsanay intiina joogsana waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka mar labaad waana mahadsantii weydiina waxaan ka socdaa telefishinka hooyan waxaad sheegtay inaad guul ka soo histeen safarkii shirkii soomaaliya somaliland turkiga xisbiyada mucaarad waxay ujeedeen qodob ka mid a qodobada faraskii jeenataa baa la sugo arrinkaas macnahaas inuu kala duwan yahay arrinkaa bal sida aad u aragto labadaa macno iyo difference uu ku kala leeyahay bulshada dhexdeeda su-aasheeda labaad aad u soo gudda waxay tahay saaka waxaa albaabada loo laabay telefishinka universal ee madaxa bannaan somalilandna waxa weeyaan xagga xaasad farday ka tahay arrinka laftarkeeda iyadoo horena hubaal ilaa iyo hadda meel ay martay aan haynin aad gaartayna labada su-aalood sidaad u aragto
runtii haddaan kaaga jawaabo su-aasha ah wada hadalladii somalilan iyo soomaliya dhex maray sidaan hore u sheegay guul bay u ahayd somalilan qofka se aan guusha somalilan qiimalo lahayn ee qodqodaya ee marba meel ka uursanaya hore waxaan u sheegay iminkana aan leeyahay na lagu qiimayn maayo hadday tahay wafdigeygii hadday tahay xukuumadda na lagu qiimayn maayo siyaasiyiinta naga soo horjooda aragtidooda iyo odhahdooda waxna lagu qiimaynaya waxaanu bulshada u qabanno ee u qabanno qaranka yaga waxaana aaminsanay inaanu u qabanno wax qiimo leh taarikhdan qori doonto ta kale haddaan u gudbay ah waxa weeye televishinka la xidhiidha horta warkama hayno hawada kusoo jira laakiinse ciddii ku xadgudubta shuruucda dalka cid ka dhowrsoon in la xidhaa ciddii shuruucda dalka iyo qarannimada ku xadgudubtaa cid ka dhowrsooni ma jirto waxa uun ay u taala hay-adaha ku shaqada leh xog badanna uma hayo hadday ku xadgudbeen dalkeena iyo shuruucdiisa ma aha waa saxaafado waa lama taabtaan saxaafadu sharciga dalka dirmageeda kama aha inse lagu xadgudbay dirmageeda ka tahay marka waxaan leeyahay haddii yani ay sharcigii dalka iyo qarannimada ku xadgudbaan saxaafadda waa la qabanaya sharcigaana la horgeynaya waxay mutaystaanna halkaasi ka soo bixi doontaa ka hor dhicma